tilmaamaya ilaahay hubadka laagta gobolka godo ama maaragta nawaxiga guud ahaan gobolka godo abaar go-an baa ka jirto aad u lixaad badan sida maaragta luuq iyo doono iyo belerxaawo iyo ceelcadde iyo ceelgaduud iyo buurdhuubo iyo maaragta gargaari inta ka dhexayso baar beerahan lafteeda waa la qabta laakiin inta kale gobolka godo wax yar baan laga yaabaa inay dhaanto ilaa ceeb wax uga faafacdeen marka dalaada awood iskale marka wixii awal ku harayna de arigay ahaayeen wixii kaloo lo iyo geel ahana jubbada iyo shabeella hoose iyo jubbada dhexe iyo jubbada hoose ayay aadeen marka dee dadku waa dad biniaadan oo islaama marka ilaahagood bay baryahayeen marka abaar culus baa ka jirta meeshaas gobolka jadu waa gartay xoolo dhaqatada waxaa la sheegayaa in ay gobollada jubbooyinka ay kala kulmeen xanuuno kala gedisan qaar ka mid ahna ay bilaabeen inay dib u soo laabtaan iyagoo miciin bedaya dhibaatada nolol xumay ka taagan gobolka in ay cuduradaasi ay ka soo cararaan arrintaasi bal iga waran arrintaas waa arrin jirta weeye horta mar kastaba adduunku maaragta cudurro aan horey loo aqoon jirin ayaa iska soo imaanahaya oo lagu arkayo xoolaha marka cudurro la aqoon waayey oo dadku ay qarax yidhaahdaan neefka uu si dhaqsaa gaal u dhimanayo lodu ay si dhaqsaa u dhimanayo ayaa ka jirta gobolka maaragta sida shabeellada hoose gobolka jubbada dhexe iyo gobolka jubbada hoose haddana maaragta barbic intiisa badan waa lasoo maray oo marka wax la yidhahdo cimilada markay isbedesho kaldanbeedka la jiro wax baan la yidhaahdaa ayaa gaala ku kaco marka dib u gurasho ayuu gaal dib hadda usoo sameeyey dhulka hadda uu ka tegay oo sidii gobolka gado oo buurale ahoo gobolka ugu geer badana iyo gobolka bakool iyo gobolka bay ayuu geelasha dib haddaay usoo noqonayaan inkastoo cudurro diin marka cimilada isbedeshada hadda baa lagu kacay cuduradaasna way jiraan wax hadda daaweyn oo lagula tacaalo oo dalka gudihiisa laga helaayana ma jiraan
intaaad ka warqabtid dabcan xorodhaqatada gobolka ayaad ka mid tahay ma jiraan abaarahan darteed ama roob la-aantan iyo biyola-aanka darteed wax xoolaa oo aad ka warqabtid oo u leedahay ooni haraad
aada u weyn oo waxaa ka jirta xooluhu ay ku dhahan gobolkan godo oo buuraleyda oo abaartuna ay kusoo noqnoqoto aadna ugu baran ugu badan tahay ayay xooluhu aada ugu dhammaadeen sida maaragta looda iyo ariga marka wixii kale oo jubbooyinka aada sida geela iyo looda wixii jubbooyinka cudurro iyo ma aan la aqoonin oo ay u dhammaadeen ama u dhiman hayaan ma ogi hadda xoolaha dhammaashadooda waxaa u badan gobolka gedo dad oon iyo haraad ugu dhintayna gobolka gada ayaa lagu sheegayo sida fafacduun iyo maaragta ceelwaq meel ka dhexayso ilaa soona maaragta ceelcaddo agaheeda dad oon iyo baahi u dhimada u dhintay baa la sheegaya marka awalna dadku wara iyo boolay ka cabi jireen warihi way go-een dawladihina biyahooda waa qaraar oo waa dhane marka dhibaatada ugu badan ama xooluhu ay ku dhinteen ama dadka uu oonkii haraadka ugu dhintay gobolka gada ayaa u badan
waatay waxaad sheegtay in xoolodhaqatada ay bilaabeen inay dib u soo laabtaan haddii ay gobolka dib ugu soo laabtaan oo shabeellooyinka iyo jubbooyinka ay ka soo laabtaan maxaad isleedahay way kala kulmi kareen gobolka horta xoolo aad u lixaad badan ayaa meesha jubbooyinka jubbada hoose iyo jubbada dhexe iyo maaragta shabeellada hoose ayaa jiro sida maaragta haway meesha la yidhaahdo maaragta kuyo baroog baraawe jilid jubbada hoose afmadow ooqaani taabtal lagdheera ilaa joorey ilaa afmadow bu-aale xagar intaasay geelasha dib ugu soo daranayaan waxaana kuwacan wax la yidhahda baal ayaa kaa marku roobabka ay soo dhawaadaan ama cilmahis baal wax la yidhah ayaa xoolaha ku kaco marka geela dibugorasho ayuu soo sameeya soo sameeya haddana wax rooba oo dhulkii hadda uu ka tegay oo ama gobolka gudo ama gobolka bay ama bakool oo ka daayna ma ay jirto marka de dadka ilaahageed bay leeyihiin ilaahay bayna maaragta roob iyo awood ay ka sugahayaan marka tii looda inay meesha kuteen halkeedibay joogta hadda cimilada isbedesho roob uu daamooyo looda ma soo godoomi karto laakiin geeli dibugurashuu soo sameeyey oo dib buu usoo jeestay isagoo aad u lixaad badan oo u tiro badan oo jubbooyinkaas iyo shabeellada hoose intaba gaaray dib buu usoo noqonayo hadda maaragta dib buu usoo sikada waxaana wada waxa la yidhahda baal oo ku kaco jubbooyinka iyo shabeellooyinka ka kaco ayaa jala ayuu ka qaxayaa ka cararayaa